you love right here on VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika ah iyo caalamkao dhan ood nagalala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afar iyo labaatanka bisha juulaay sanadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed qodobadaan idinkugu hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka gabdhaha dhallinyarada ah ee galmudug ee ku leeyihiin doorashada ka dhacaysa soomaaliya inay qayb ka qaataan
haweenka reer gaalkacyood khaasatan dhanka galmudug horta aad bay ugu dadaalayaan inay yacni ka qayb qaataan doorashooyinka wayna jiraan haween u sharaxan ilaayo sideed sagaal gaaraya marka haweenka reer galmudug waxay rabaan inay yacni ciyaarihii iyo kaalimihii sugaanta ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka waaxda debdemiska iyo samata bixinta degmada miami dade ee gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa xalay ku dhawaaqay inay soo gebagabaysay howlihii baadigoobka dad lagu la'aa guri dhammaadkii bishii hore dumay oo dad badanina ay ku dhinteen ilaa toddoba-iyo sagaashan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhismaha soo dumay oo ka koobnaa laba-iyo toban dabaq saraakiisha ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inaanan la tirin qof oo ilaa iyo hadda aanan la xaqiijin inuu dhintay iyo in kale weli lama shaacin waxaa sababay qaybo ka mid ah guriga soo dumay hase yeeshee waxaa soconaya baaritaan ku aadan arrintaasi madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa jimcihii ogolaaday ilaa iyo boqol milyan oo ka mida sanduuqa gurmadka si uu markaasi wax uga qabto baahiyaha lama filaanka ee deg dega ah ee dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya dalka afghanistan oo ay ku jiraan kuwo codsaday fiisaha socdaalka qaaska ah ee afghanistan sida aqalka cad laga sheegay madaxweynaha dalka maraykanka sidoo kale wuxuu fasaxay in lasii daayay ilaa iyo laba boqol oo milyan oo dollar oo loogu talagalay in wax looga qabto adeegyada iyo maqaalo kaleeto oo laga helaya agabyada hay-adaha dowladda maraykanka si markaasi loo daboolo baahiyaha isku midka ee dadkaasi ay qabaan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka kasoo baxay aqalka cad maraykanka ayaa wuxuu isu diyaarinayaa inuu bilaabo daadguraynta kumanaanka dadkaasi reer afghanistan ee codsaday in fiisooyinka socdaalka dalka maraykanka ee gaarka ah la siiyo kuwaasi oo halis ay ku jirto naftooda islamarkaasina ay suurtagal tahay in argoos uu uga yimaado kooxaha daalibaan ay ka mid tahay maadaama shaqaalaha dowladda maraykanka ay ahaayeen ciidamada maraykankana dalkaasi ay ka soo baxayaan afghanistan agoosto bilowgeeda
warkii dunida ayaa intaasi nagaga dhan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda toddobaad walba maanta oo kale ayaad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o eda muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gobolada dalka soomaaliya ka socday ee diyaargarow loogu jira doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba gabdhaha ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan dhinaca dowlad goboleedka galmudug door caynkee ah bay ku leeyihiin soo xulista ergooyinka raje inteeleeg ayaa kaga bannaan ka qaybgalka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ma jiraan walwal ay gabdhuhu ka qabaan in aqoondadii haweenka ay ku qadaan qodobadaas ayaad barnaamijkeenna hadduu eebba idmo dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona hadduu eebba idmo abshira cali geedi iyo nuura cabdi cawaale labaduba waxa ay ka mid yihiin gabdhaha dhallinyarada ee waxbartay islamarkaana u dooda xuquuqda gabdhaha kusoo dhawaada v o eda laanta afka soomaaliga aan ku hormaro nuuriyo bal markuugu horeysa waxaa hadda socda sida aad ka warqabtid diyaargarowga doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug sidee diyaargarowga ugu jiraan gabdhaha ee ay rabaan inay uga qayb galaan doorashada labada aqal
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa nuuriya cabdi cawaale sidaas sheegtay cabdiwaaxid adiga iyo bahda v o e aada u mahadsan tihiin barnaamijyada quruxda badan ee awoodeen bulshada su-aashii ay weydiisay haddii aan ka jawaabo oo ah gabdhaha diyaargarowga ay ugu jiraan diyaargarow aada iyo aada u sarreeya oo ka ka wanaagsan diyaargarowyaashii horeeto ama sidii hore loo diyaargaroobi jiray ayay gabdhuhu ku jiraan waxayna u diyaarsan yihiin inay helaan qoondadii loogu talagalay ay u diyaarsan yihiin kambeyno wada badan baan wadna aad iyo aadaana layskugu diyaarinayaa oo way jiraan musharaxiin badan oo gabdhaaba jira
abshiro cali geedi soo dhowow marka xigtaa bal gabdhaha gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo daanteeda galmudug ma jiraan dadaallo ay ugu xusul duubayaan inay uga mid noqdaan labada aqal ee baarlamaanka haddii ay jiraan maxaa caqabada ah oo ka hor imaan kara awalan assalaamu calaykum cabdiwaaxid aada u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o ega haweenka reer gaalkacyood khaasatan dhanka galmudug horta aad bay ugu dadaalayaan inay yacni ka qayb qaataan doorashooyinka weyna jiraan haween u sharaxan ilaayo sideed sagaal gaaraya marka haweenka reer galmudug waxay rabaan inay yani hadday erga noqoto iyo hadday aqalka hoose noqoto hadday aqalka sare noqotoba inay yani ka qayb qaataan sida yani doorashooyinkaas ugu soo bixi lahayeen caqabadaha jira way tiro badan yihiin caqabada ugu koowaad oo haweenka haysata weliba dhanka reer galmudug weliba gaalkacyo kuraasta yaala waxaa kamid ah yani oday dhaqmeedka oday dhaqmeedku ma ogola in yani haweenku ka qayb qaataan haddii arge ahaaneed iyo hadday tahayba aqalka sare iyo aqalka hooseba marka caqabada waxa waaye gabadhii oo la faquuqaayo oo la leeyahay reebala ku qabaa oo la leeyahay yani anaga meeshaan gabar nooma tegayso oo la dhahayo kursigan gabar siimeyno yani gabadhiya waxaa laga dhigayaa yani cambaar oo kaleeto marka caqabadaasaa jidha waxayna ka imaaneysaa waa bulshada oo odayaal dhaqmeedka iyo nimankaba
aadaa mahadsantaa abshiro waxaa taalla magaalada gaalkacyo kow iyo toban kursi oo ka mid ah aqalka hoose baarlamaanka federaalka waa fursad markii ugu horeysay muddo konton sano ka badan gaalkacyo soo marta kuraasta si gabdhuhu ay qayb uga noqdaan dadaal intee leeg baad u gelaysaan
dadaalka aan ku jirnaa dadaal yar ma aha waa dadaal aada iyo aad aan u gelinay maskax iyo xooggeenaba aan u gelinay waxaana ugu jirnaa dadaal aada u sarreeya sida aan u heli lahayn waxay kaaga muuqataa inaan dadaal badan u galnay gabdhaha sharaxan markaa aragto waxaa jira gabdho aad iyo aad u badan oo aanan arag intii anigu aan caqliyeysta ama intii wax la dooranayay gabdho sidaas usoo dhiirada oo sidaas isku soo sharaxa oo sidaas ugu soo bixiyey maskaxdooda iyo maalkooda ugu soo bixiyey iyo inta kaleeto oo ayagana la wada kambeynka oo barnaamijka wax ka wada marka gabdho badanaa sharaxan oo tiro badan marka dadaal inaan ugu jirno taasaa kuu muujinaysa sidii lagu heli lahaa waa waa iyada waxay markaas xilligaas xilligeeday tahay laakiin dadaalka aan ku jirna dadaal yar ma aha waa gabdho wax bartaa noo sharaxan gabdho waxaa noo sharaxan oo codkar gabdho waxaa noo sharaxan aad iyo aad ugu dhiiraday barnaamijka abshiro adinka gabdho ahaan ama haween ahaan ma jiraan wax kulamo ah oo aad yeelateen si aad uga tashanaysaan qoondadiinnii haweenka galmudug ha way jidhaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug waxay qabataa tariino oo baalkii haweenka siday uga qayb qaadan lahaayeen qoondada haweenka ay kulahayd baarlamaanka ay kulahaayeen ururo waxaa jira kaleto xitaa ka shaqeeya oo deegaanka ah oo yacni dhalinyaro weliba gabdho dhalinyaro ah oo gabdhaha aqoon-yahanada ah waxay sameeyaan kaabeena ah yacni in gabdhaha musharaxiinta ah si wadajir ah ugu kaabigareeyaan oo volonteer ah yani siduu kursigaas u noqon lahaa kursi gabdheed u noqon lahaa marka way jiraa dadaalo tiro badan oo aan sameyno adaa ku wata hadda kulanaa wuxuu kusoo gabagaboobay dhuusamareeb kulankaa wasaaradda haweenka qabatay bal muhiimadiisa kulanka iyo waxyaabihii looga gol lahaa kulankaas wuxuu ahaa yani siday qoondada haweenka ay ku heli lahaayeen baarlamaanka waxaana looga gon lahaa yani haweenku inay sameeyaan caben inay haweenku isku tiirsanaadaan inay haweenku ayagoo garab isisiiyaan inay haweenku ayagoo isku calool furnaadaan marka wuxuu ahaa kulan madaxweyne ku-xigeenkan kasoo qaybgala joogay dowladdan looga codsanaya sidii yani loo xaqiijin lahaa aqoondada haweenka ay ku leeyihiin galmudug oo dhan
nuuriyo odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee aad wax ka doonaysaan haweenkiinan ma la kulanteen ma la fadhiisateen Een, odayaasha waa lala kulmay waa lala fadhiistay waa hoos wax waa loogu sheegay kor wax waa loogu sheegay looma yaraysan wax loo yaraysta ma jirto si loo heli lahaa qoondada haweenka gabdhaha sharaxana ay u heli lahayeen xilalka ay raadinayaan Een, odayaasha waa cid kastaa la fadhiisata hadday ahaan lahayd een, gabdhaha een, xilalka haya hadday ahaan lahayn dhalinyarada gabdhaha waxbartay hadday ahaan lahayn waa isku daynaa waxyaabo badan inaan sameyno oo odayaasha aan ka dhacdhacsiino in gabadha iyo wiilku ay isku mid yihiin ee xaquuqda wiilku leeyahay gabadha ay leedahay ee gabadhan wax soo baratay ee sharaxan tahay ay u baahan tahay inay xil qabato odayga waan ka dhacdhacsiinaa wacyigelin badan baa u sameynaa waxaan u sheegnaa inuu noo tanaasulo tookadan ama markaan uu u ogolaado gabadhan sharaxan oo ee rabta inay ka qayb gasho siyaasadda marka odayaasha aad iyo aadaan dadaal ugu bixinaa inaan la kulanno waana waana la kulanaa waana la sameynaa inaan ka qayb galno Maxay- maxaad kala kulanteen marka Een, odayaasha kolley waxaa lagala kulma waxaa waaye waxyaabo badanaa lagala kulmaa oo dismoral niyad jab inay ku dhahaan ee, gabadhu b- kama qayb qaadan karto annaga sanadkan wiil baan wadanaaye ree hebilka kaleta aa, u- gabar keeni doono laga yaaba ree hebel inay gabar keenaan annagu ma keeni karno Een, gabadha ee, nooma soo dhicin karto wixii wiilku noo soo dhicinaya iyadoo ujeedid wiilashii hore xilalka hayay inaysan wax muuqda ay noo qabteen aysan jirin markaa tiraadid waxaas iyo waxaas bay gabadhan ballan qaaday waana qof kasoo bixi kara waa qof dadaal eh, dadaalaya inaan waxaan rabnaa sanadkan gabadhan noo noo geysa meesha oo wiilka aad boos tiraada ama ka joojisaan Een, marka wuxuu ku leeyahay maya maya ma samayn karo marka odayaashu aad iyo aad kuwa fiican way jiraan oo ku niyad eh, gelinaya ku ku hami gelinaya ku dhahayo walow hadhowta ha ka baxaan hadday rabaan markii barnaamijka la marayo laakiin inay dhahaan haye hore u socda marka odayaasha waa caqabada koowaad baan dhihi karaa aniga caqabad aad u badan waa
Ee, abshiro ee, inta badan gabdhaha marka ay waxbaadi goobayaan waxa ay sheegaan inay caqabad kala kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka Ee, marka xilka la qabto gabadha iyo wiilka keebaa ku muhiimsan Een, gabadha iyo wiilka een, horta burburkii soomaaliya een, waxa waxtar badan wiilka gabadha qof walba oo soomaaliya uu ogyahay Een, gabadhii maanta iyo hal gabari qoyskii gabar u kacdo een, qoyska kale waa ka qurux badan yahay waa ka sharaf badan yahay ama hadda qurbaha u gasho ama u shaqayso ama intaa guriga u joogto oo kale reerka kale waa ka qurux badan yahay Een, intii wadanka burburka ahna waxa soo samata bixisa waa hooyo Een, waxa een, een, waa- ilmaha waxa soo baray waa hooyo marka hadday dowladii iyo siyaasadii gashana waxaa la ogyahay in yacni wiilka iyo gabadhu gabadha wax qabad badan tahay aamin badan tahay musuq maasuq aysa aqoon dadka aysa dhicin yacni een, u- gabdhuhu iskuma dayaan dowladda inay dumiyaan oo kaleeto marka wax shu- deegaankiina waxbay u qabataa dowladdiina waxbay u qabataa gabadhu marka anigu waxaan isleeyahay gabadha wax qabad badan marka ay noqoto dadka ee, haweenka xilalka raadinaya ee dhaliilayaan waxa ay sheegaan in dayacaad badan ay imaanayso gurigii gabadha dayacmayo ee, dhismihii qoyska meesha uu ka baxayo marka maysan taa kuu muuqan Een, waxaysan igu muuqan gabadha markay reerka u shaqaynayso ama qorbaha u jeedho oo kale een, dayac ma yimaado Een, ama reerka wax usoo saarayso business ugu je- ugu jiro oo kaleeto sidaas markaasi dayac u imaan bay haddana hadday siyaasadda gasho is dayac u imaaneen gabadhu keliya dayac maaha qoyskuna gabar keliya kuma tiirsan wili gabar baa ku tiirsan yahay marka aniga waxaan isleeyahay een, waa sheekadaas waa sheeko gabdhaha la raba in lagu riixo maahane gabadhu waa hooyadii guriga lagu soo hirinaya haddii marka ay maqan tahay wax badanaa meesha ka baxaya Een, ayadoo maqan bay wax walbay ka fargareen kartaa gabadhu Een, marka hadday gabadhu siyaasadda ku jirto gurigiina waa ka fargareen kadhaa een, dowladdiina way kabi kartaa marka waxaan aaminsanahay wax- waa dacayad loo gashay magaalka oo ah gabadhu reerkii baa dayacmahaya dayacu kama yimaado hooyada keliya labada qoys oo meel degan ninka inaanta dayacu waa ka yimaadaa marka waxaan aaminsanahay gabadhaasi hadday yacni siyaasaddii iyo dowladdii iyo nidaamka dooliga ay gasho in reer qurux badan oo dowladda la jaan qaaday iyo ilmo qurux badan oo nidaamka dowladda yaqaanana soo baxayaan kana qurxoon dowladda inay hana qaadayso aadaa mahadsanta abshiro Ee, nuuriyo ee, hadda adinka gabdhihii dadaala dudan maxaa idin meel yaalla marka ay noqoto sidii aad ku heli lahaydeen qoondadii haweenka ee, haddii aad weysaan ma jirtaa wax idin meel yaalla Een, cabdiwaxdi aad aa mahadsan tahay hadday tahay su-aasha maxaa idiin meel yaalla wax la taaban karo oo hadda anigan ku leeyahay xil hebel gabadhaas heblaaya u sharaxan wayna haysataa meel u saaran yahay ma ogin annaka mana mana jirto sidaan een, aan aan ogahay Een, kolley waa dadaal baan wadnaa oo dadaal baan ku jirnaa oo sidii lagu heli lahaa dadaal baan ugu jirnaa oo dad badanoo way jirtaa odayaasha iyo ay dhahaan bere- haa, waa waa helaysaa sanadkan gabar waa laakiin waxaa laga yaabaa musuq maasuqooda badan waxaa laga yaabaa hadhow barnaamijka markuu fiinaal marayo inuu intuu dhabarka ka rogmado uu yidhaahdo maya waa ka baxay go- wiil baan keenaya marka dadaal badanaa jiro oo gabdhuhu aad iyo aad ay u dadaalayaan oo aad iyo aad bay ugu ugu ugu juhdi ugu jiraan inay helaan een, qoondadooda laakiin wax meel yaalla ma jirto haddii la waayo awalba way dhici jirtay haddii la waayo oo gabdhuhu sanadkan si isku soo sharxeen ama xilalkay raadinayaan ay waayaan kolley anagu qoryo qaadan mayno carrada burburin mayno sidii aan wax u qaban jirnay oo ummadda aan ugu shaqayn jirnay oo ummadda ay wax loogu qaban jiray baa lo- ugu taagan yahay oo gabdhuhu ay diyaar ugu yihiin inay sidii ugu eh, qoondadoodii u raadsadaan een, wax kas- si kastana ay ku raadsadaan haddii sanadkan waayaanna kolley wax- waxaa soo bixi doonta xilli aqoontu shaqayso xilli eh, qof iyo cod ay noqoto xilligaas baa insha allah waxaan rajaynaynaa gabdho badan oo uh, wax- eh, codkara gabdho badan oo aqoon-yahanaa gabdho badan oo siyaasadda marar badan ku hanjabay inay soo bixi doonaan insha allah
madaxda dowlad goboleedka galmudug ma la fadhiisateen si aad ugu sheegtaan kuraasta hadda ay gabdhaha ku fadhiyaan ee baarlamaanka labada aqal ee federaalka in ay mar kale dib ugu soo laabtaan gabdho ee, boosaskoodii oo aysan rag helin oo dadku aysan ee, walaaca iyo walwalka la muujinayo uu meesha uga baxo Een, horta ka dhalinyaro ahaan oo degmada gaalkacyo ah ee dhanka galmudug ah lama ana fadhiisan laakiinse haweenka guud ee soomaaliya wasaaradda federaalka ee wasaaradda haweenka federaalka yani waan aragnay social media waa ka aragnay yani iyadoo u xasul duubaysa sidii haweenka qoondadooda ay ku halayeen wasaaradaha maamul goboleedyada oo kaleeto yani annaga weli fursad uma aanan helinin in yani madaxda galmudug aan taala fadhiisano aan qoondada kala hadlo bayskii odayaashaan wadnaa weli inaan odayaasha yani wacyigelin siino oo aan dareensiino gabadhu xaqay ku leedahay qabiilka xaqay ku leedahay deg- degmada xaqay ku leedahay gobolka xaqay wadanka ku leedahay inuu isna wiilka ku leeyahay Een, yacni gabadhu wadanka waa u dhalatay siduu wadanku difaac uga rabo wiilkaba gabadha difaac uga raba siduu wadanka eh, sharaftiisa loo ilaaliyo wiilka uga raba gabadha uga raba yacni waxaan wadnaa hadda waa odayaasha inaan taala fadhiisano aan idhaahno een, adeer gabadhaani siduu wiilka wadanka xaq ugu leeyahay xaq ugu leeyahay laakiinse weli ma aanan gaarin yacni gaalkacay ahaan inaan madaxda la fadhiisano waan jeclaan lahaa inaan la fadhiisano bikaas wasaaradda haweenka ayaa barnaamijkaasi doorkeeda iskale iyadana qaadanaysa insha allah laakiin eh, sida muuqata waxaad is leedahay eh, rajabeel waxaa jira ah qoondadii haweenka in ay suurtogeli weyso aad iyo aad aad baa waxaa jira yacni quus ama adigu rajabeel ka jira yacni in qondada haweenka sanadkan in yacni intii hadda joogta in ka hoos imaanayso waxaana sababay yacni kuraastii een, gabdhaha oo ay haayeen oo la rabay dowladda federaalka ama maamul goboleedka inay yiraahdaan ka soo saaraan maxaa la yirahdaa een, qoraal ay yiraahdaan kuraastii gabdhaha u fadhiyay sidooda gabdhaha ugu fadhiya- ugu fadhiyaan marka dowladda afkay ka sheegtaa qoondada een, welina wax cad oo yacni in qoondada la dhabeynaya ah kama isoo bixin dowladda federaalka iyo midda galmudugba
waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo ay marti igu ahaayeen eh, nuuriyo cabdi cawaale iyo abshir cali geedi nuuriyo maxay tahay fariinta aad is leedahay waxgalbi u noqon kartaa eh, mas-uuliyiinta dowladda federaalka dowlad goboleedka galmudug ee xilligan hadda ku howlan diyaargarowga doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Een, fariinta u diri lahaa horta wax yar baan ka hormarsanaya oo ah een, dadku ama odayaashu inay aaminsan yihiin ee mar kasta ku leeyihiin markaad tidhaahdo gabar baa xil doonaysa ama gabar baa saan rabta inay dadka wax u qabato waxay ku leeyihiin maya gabadhu gurigay joogtaa gabadhu hooyo weeye ilmihii baa dayacmaya shaqadii baa dayacmaysa war waxaa jira gabdho oo wax bartay oo gabadhu maaha kaliya kuwo la qabo guryo joogo kaliya maaha kuwo waxaa jira wax bartay oo ho- aan hooyooyin ahayn oo raba inay wad- wadanka wax u qabtaan oo raba inay wax kasta qabtaan hadday hooyo tahana way qaban kartaa way samayn kartaa sida hooyo sida gurigan ay u xalisay wax kasta u xalin kartaa haddii ay tahay qof wax soo bartay oo dhallinyaro ah oo we- oo aan weli aan guursan ama guri joogin inay wax kasta qaban karto oo ay xeelan karto Een, su-aashii ay weydiisay oo ahayd een, fariinta aan u diri lahaa fariinta aan u diri lahaa waxaa waaye een, war waa aragteen gabdhaha siday lafdhabar u yihiin oo ay reerka u kaabaan oo ay bulshada u kaabaan oo ay meel kasta uga soo muuqdaan ay u jecel yihiin inay wax hagaagaan ay u jecel yihiin war sidaasoo kale waxaan u jecelnahay inay dalku hagaago dowladnimadu hagaagto wax kasta oo wanaagan ay hagaagaan marka iska saara waxyaabaha ah gabadhu wax ma qaban karto ama gabadhu wax ma soo saari karto ama gabadha ciddii doorato ma waxii la rabay uma soo saari karto ah inay iska saaraan inay qoondadii haweenka meel saaraan waa ujeednaa inaysu oday wax noo ogoleen bil- waxaan ka codsanaynaa madaxda soomaaliyeed hadday ahaan lahayd eh, heer federaal iyo heer gobol hadday ahaan lahayd qoorqoor waxaan ka codsanaynaa madaxweynahana sharafta leh inuu qoondadii gabdhaha meel saaro odayaashaanu gabdho wax uma ogolo wax uma ogolo wax uma ogolo waa idiin sheegayna marka qoondadii gabdhaha inaa meel saartaan
Een, waxaan codsan lahaa een, madaxda dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha een, maxaa la yidhaha, guddiga gudoomiyaha guddiga doorashooyinka een, madaxweyne axmed cabdi kaariye qorqor een, waxaan ka codsan lahaa fariin oo gaarsiin lahaa yacni qoondadii haweenka in yacni in ay noqoto kuraasta in la xiro Een, waxaan ognahay yacni waddankani sanad walba marka la yidhaahdo qof iyo cod baa la gaaraya dib baa waxaa loogu celiyaa oday oday annaga waa soo aragnay waana isoo baranay Een, marka awoodda waxay gacantiisa ku jirtaa maanta gabdhaha inayan xeer gaaraan ama yani xilalkaas kusoo baxaan waa inta taytalka haysa xilalka haysa inaan kuraasta gabdhaha xiraan marka haddaysan yani kuraasta gabdhaha aysa xirin malimaayo qoondadii haweenka in meesha ka soo baxayso
aad baad umahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen abshir cali geedi iyo nuuriya cabdi cawaale waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada gabdhaha ee waxbartay islamarkaana u olooleeya sidii g- dumarku ay qayb uga noqon lahaayeen baarlamaanka labada aqal ee federaalk ee lagu howlan yahay doorashadiisa waxa ay marti igu ahaayeen toddobaadkan oo ay igala qaybgelayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya intaynu mar kale barnaamij midkan la mida ku kulmi doonno waa dhammaanteenu isku duuban oo idin leh sidaa iyo ismaqal dambe
waa hagaag markana ku soo dhowaada cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo xubintii ciyaaraha aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa nala socodsiinayey barnaamijkaasi ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay ciyaaryahan jadon sancho oo u ciyaari jiray kooxda brusi dortmond ee dalka jarmalka sancho oo koob labaatan jir ah ayaa kooxda manchester united u siixay heshiis shan sannadood ah isagoo dooq u haysta in hal sano oo dheeri ah uu ku sii daro united ayaana saddex iyo toddobaatan milyan oo pound kala wareegtay xiddigan kooxda soo caanbixisay ee brusi dortmond kaas oo ka soo baxay kuliyadda ciyaaraha ee kooxda manchester city sancho ayaa sidoo kale lagu xusuustaa inuu ka mid ahaa xiddigihii u sababta ahaa inay xulka ingiriiska ku guuldaraystaan koobkii qaramada yurub ee uu ka faramaroojiyey xulka itali kadib markii uu cunay rigooradii loo dhigay xiddigan koob labaatan jirka ah ayaa kooxda manchester united waxa uu xiran doonaa lambarka shan iyo labaatanaad iyadoo warar soo baxaya ay sheegayeen inuu xiran doono lambarka toddobaad oo hadda uu haysto rugcadaaga weerarka ah ee u dhashay dalka uruguay ee edson cavani tababaraha kooxda liverpool georgian clubna waxa uu sheegay inuusan halis gelin doonin ciyaartooydiisa kale ah vandaig iyo gomes kuwaas oo dhaawacyo muddo dheer ah kasoo laabtay colob ayaa sheegay inuu si tartiib tartiib ah garoommada usoo gelin doono xiddigahan isagoo ka taxadiraya inuu halis geliyo mustaqbalkooda ciyaareed maadaama muddo dheer ay sugayeen inay helaan adeegooda vandaig oo lafdhabar u ahaa hannaanka difaac ee kooxda liverpool islamarkaana qayb weyn ka qaatay inay ku guulaystaan koobka horyaalka premier league iyo koobka uefa champions league ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ka maqnaa taasoo saameyn weyn ku yeelatay kooxda uu hogaamiyey tababare clob sidoo kale dooqii uu haystay colob ee ahaa gomes ayaa isagana ka dhaawacmay iyadoo sidoo kalena ay sii dhaawacmeen xidigo uu ka mid yahay fabinho iyo matib taas oo liverpool kusoo ururisay xilli ciyaareedkan inay la dhibtoodaan daafac la'aan dhinaca iyo ciyaaraha olombikadana xiddiga lixda jeer ku guulaystay tartanka tenniska ee wimbledon open novak yogovich oo u dhashay dalka serbiya ayaa xaadiray inuu ka qayb galo tartankaasi isagoo raadinaya in markii ugu horreysay taariikhdiisa uu ku guulaysto tartanka tenniska ciyaaraha olombikada ee adduunka yogovich oo ku guulaystay labaatan waxaa loo yaqaano horyaalka grand islaamka ayaan marna kor u qaadin koobka olombikada ee tenniska markii ugu horreysay ee uu ka qayb galo waxay ahayd sanadkii laba kun labaiyo tobankii markaasoo lagu qabtay magaalada london ee dalka ingiriiska waxaana uu ku soo haray wareegga kuwaterfinalka sidoo kalena yogovich ayaa ka qayb galay tartankii olombikada ee tenniska ee rio de janeiro ee sanadkii laba kun lix iyo tobankii isagoo sidoo kalena lagu reebay wareegga koowaad markii saddexaad ayuu ka qaybgalayaa waxaana uu ka rajo qabaa inuu ku guulaysto markii ugu horreysay sidoo kale tartanka tenniska ee ciyaaraha olombikada ayaa waxaa laga reebay coco goof oo u dhalatay dalka maraykanka kadib markii laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban gabadhan da'da yar oo ka yaabsatay bahda tenniska caalamka ayaana ka rajo qabtay inay wacdaro ka dhigi doonto tartanka olombikada laakiin wax walba waxaa biyoqabow ku shubay xanuunka covid sagaal iyo toban oo laga helay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aanu aadno dhankii heesaha
guud ahaana barnaamijkii dhallinyarada maanta oo aan ku soo qaadanay intiisa badan xubintaasi madasha dhallinyarada ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa waxaa barnaamijka idinla socodsiinayey oo halkan si wada jiro uga soo jeedinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
adulkoo dabacku yoorura dibacdii u hoortay oobada ka maydha abarnabatashiina adulkoo dabac ku yoorura u hoortay oobada ka maydha
iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geeldhalay iyo dhaqanka xoola dharaanwaal sidaad tay dhugashaad ku roonjay dharaanwaal sidaad tay dhugashaad ku roonjay ilowlahanka gidahay inta loogu dhow